wasaaradda dib udejintii arrimaha bini'aadanimada somalilan ayaa qaar ka mid ah kaabanka barakacayaashaee ku yaala magaalada burco waxa ay ka sameeyeen olole biidhaamin ah isku duwaha wasaaradda dib udejintii arrimaha bini'aadanimada somalilan ayaa ka warbixiyay ololahani biidhaaminta ee loo sameeyey barakacayaasha ku nool magaalada burco waxaannu biyodhaamin ka wadnaa kaamamka magaalada burco wasaaradda dibudejinta iyo arrimaha bini'aadanimada oo biyodhaamin ka wada i d biyada magaalada burco hadda waxaanu joognaa kaamka la yidhaahdo cabdilaahi mulac mujaahid cabdilaahi mulac kaamkaas oo aannu keennay laba booy biyo ah waa gurmad biyola'aaneed biyaha waxaa u soo gurmaday wasiirka dibudejinta iyo arrimaha bani'aadanimada salebaan ducaale oo u soo gurmaday dhammaan kaamanka magaalada burco inta biyola'aantu hayso way uga mahad celinayaan biyahaasina wasiir waa gaadheen in badan baannu soo hadalnoo nidhi dadkaa biyola'aan baa haysa waad naga ajiibtay waad aqbashay ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu raxmaadkiisa noo shugo barkacayaasha ku nool magaalada burco ee loo sameeyey biidhaaminta ayaa u mahad celiyey wasaaradda dib udejinta iyo arrimaha bini'aadanimada somalilan maanta oo rabadaana waxaana soo gaadhay deeq biyood wasaaradda dibudejinta marka hore ilaahay baa mahadle marka labaadna waxaanu u mahadnaqaynaa wasiirka dibudejinta waxaannu leenahay deeqdaa biyaha waannu kaa guddoonnay waxaannu leenahay deeqdaa biyaha waannu kaa guddoonnay aad iyo aad baad wasiir ugu mahadsan tahay sida aad dadkaaga ugu soo u og tahay ee aad si hagar la'aana ugu keenaysa wax alla wixii awooddaadaaba markaa maanta oo ay rabadaan tahay dadkuna ay sooman yihiin deeqdaa biyaha oo laba booyadooda booyad boqola iyo booyad kontona waannu kaa haynaa boqoliyo konton foosto oo biyaha waannu kaa haynaa wasiirka dibudejinta ee noo keenay maanta labadaa booyadood ee biyaha ah aad iyo aad iyo aad baannu ugaga mahadnaqaynaa waxaannu ka codsanaynaa wixii lagu cuni lahaana in naloo keeno naloo soo raaciyo ilaahay baa mahad leh aad iyo aad iyo aadna waannu ugu mahadnaqaynaa waanaannu uga mahad celinaynaa aad iyo aad baannu ugu mahad celinaynaa ilaahay baa mahad leh qoysaska ku nool burco ee ka faa'idaystay bidhaaminta ayaa deeqda la gaarsiiyey waxay ka koobneyd laba biyood oo loogu talagalay inay ka faa'idaystaan biila'aanta ay ku jiraan